sharciga ku noqoshadiisa cutubka afar iyo tobnaad idinku waxaad tihiin rabbiga ilaahiinna ah carruurtiisa haddaba qof dhinta aawadiis jidhkiinna ha u goynina oo indhihiinna dhexdoodana ha u xiirina waayo waxaad rabbiga ilaahiinna ah u tihiin dad quduus ah oo rabbigu wuxuu idiin doortay inaad haatan dad hanti isaga u ah dad yowga dhulka jooga oo dhan waa inaydaan cunin innaba wax karaahiye ah kuwanu waa xayawaanka aad hilibkooda cunaysaan oo waa lo'da iyo idaha iyo riyaha iyo deerada iyo cawsha iyo dibtaagta iyo garanuugta iyo goodirka iyo biciidka iyo adhidibadeedka xayawaan kasta oo raafkiisu kala jeexan yahay oo calya naqsiga raamsado oo xayawaan ka mid ah kaas waa inaad cuntaan habase yeeshe kuwa caynkan ah oo calya naqsiga raamsado oo raafka jeexan leh waa inaydaan cunin kuwaasoo ah geela iyo bakaylaha iyo walada maxaa yeelay calya naqsiga way raamsadaan laakiinse raafkoodu ma kala jeexna oo iyagu waa idinka nijaas oo doofaarkana ha cunina maxaa yeelay isaga raafkiisu waa kala jeexan yahay calya naqsigase ma raamsado sidaa daraaddeed waa idinka nijaas oo kuwaas hilibkooda waa inaydaan cunin bakhtigoodana waa inaydaan taaban waxaa biyaha ku dhex jiro oo dhan kuwan ka cuna wax alla wixii baalal iyo qolfole cuna laakiinse wax alla wixii aan baalal iyo qolfo lahayn waa inaydaan cunin maxaa yeelay waa idinka nijaas haadda daahirka ah oo dhan waad cuni kartaan laakiinse ha cunina haadda caynkan ah baqalyada iyo babbowga iyo saratoosiyaha iyo xunshada iyo shimbirlaayaha iyo faragoysta caynkeeda iyo cayn kasta oo tuka ah iyo gorayada iyo aboodiga iyo shimbirbadeedda iyo cayn kasta oo haadka adag ah iyo guumaysta yar iyo guumaysta weyn iyo guumaysgeysalayda iyo cantalyaaga iyo gorgorka iyo xeebjoogta iyo xuurta iyo hadbiyoodda iyo caynteeda iyo ceelaljoogta iyo fiidmeerta oo wax baalan leh oo gurguurta oo dhammu waa idinka nijaas oo iyaga waa inaan la cunin laakiinse haadda daahirka ah oo dhan waad cuni kartaan oo wax alla wixii iska dhinta waa inaydaan cunin laakiinse shisheeyihii irdihiinna ku jira waad siin kartaan isagu haa cunee amase ajnebiga waad ka iibsan karaysaan waayo waxaad rabbiga ilaahiinna ah u tihiin dad quduus ah oo waxar waa inaydaan ku karsan caanihii hooyadeed oo waa inaad toban meelood meel ka bixisaa midhaha abuurkaaga oo ah waxa sannad kasta beerta kaaga baxa oo dhan oo rabbiga ilaahaaga ah meesha uu u dooranayo inuu magaciisa dhigo hortiisa waa inaad ku cuntaa meel tobnaadka xadhuudhkaaga iyo kan khamrigaaga iyo kan saliiddaada iyo culadyada lo'daada iyo kuwa adhigaaga inaad barato inaad rabbiga ilaahaaga ah ka cabsato had iyo goorba oo haddii jidku kugu dheer yahay oo aad u qaadi kari weydo meesha kaa fog aawadeed oo uu rabbiga ilaahaaga ahu u dooranayo inuu magaciisa dhigo markii rabbiga ilaahaaga ahu ku barakeeyo markaas waa inaad lacag u beddeshaa oo aad lacagta gacanta ku qabsataa oo markaas waa inaad tagtaa meesha rabbiga ilaahaaga ahu dooranayo oo markaas waxaad lacagta ku soo iibsataa wax alla waxay naftaadu doonayso oo ah dibi ama ido ama kamri ama wax lagu sarqaamo ama wax alla waxay nafsadaadu ku weyddiisato oo waxaad ku cuntaa rabbiga ilaahaaga ah hortiisa oo waa inaad adiga iyo reerkaaduba faraxdaan oo waa inaadan dayriinkan reer laawi oo irdahaaga ku jira maxaa yeelay isagu qayb iyo dhaxal midna idinlama laha oo saddex sannadood oo kasta markay dhammaadaanba waa inaad soo bixisaa meel tobnaadka waxa sannadaas kuu baxay oo waxaad ku kaydsataa irdahaga gudahooda oo markaas waxaa iman oo ka cuni oo ka dhergi doona ka reer laawi waayo isagoo idinlama laha qayb iyo dhaxaltoona iyo qariibka iyo agoonta iyo carmalka inuu rabbiga ilaahaaga ahu kugu barakeeyo shuqulka aad gacantaada ku qabato oo dhan